waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha reeha wadanaga dhex ridhay meel kasta oo aad dal iyo dibadaba naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somaali dsbronews dot com kuna soo dhawaada wararwaxii dal iyo dibadda aan idinka haynay habeenkan caawa oo idinka imanaya stuudiyaha shabakadu ay ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan waxaana caawa warka idiin soo jeedinaya ano maxamed xasan daacada qodobadaan idinkugu haynana waxaa gudidii ka socotay golaha guurtida somalilan ee waayadanba ku dhex jiray khilaafkii kariirdheeyey garabyada xisbiga kulmiye oo maanta go-aamo ka soo saaray khilaafkaasi iyo labada dhinac oo sheegay inay soo dhoweynayaan go-aanka guurtida gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid injineer faysal cali waraabe oo ku eedeeyey xukuumadda madaxweyne siilaayo soo noolaynta qabyaaladda iyo qaraabakiilka dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo maanta ka dhacay gobolka shabeellada hoose safiirka maraykanka ee nairobi oo wadnaha farta ku haya cabsi uu ka qabo in lasoo weeraro safaaradda uu maraykanku ku leeyahay dalka kenya gaar ahaana nairobi akhyaarta qiimaha leah wadanaga dhexdheedha intaasi waa qaar ka tirsan war wixii caawa aan idiin haynay oo kooban haatanna kusoo dhowaada isagii oo fidsan gudidii golaha guurtida ee ku dhex jirtay dhexdhexaadinta khilaafka xisbiga kulmiye ayaa maanta qasriga madaxtooyada somalilan kaga dhawaaqay go-aanka ay ka soo saareen dhagaysiga labada garab kaasoo u janjeedha dhinaca xukuumadda aanka koowaad waxa ay guurtidu ayiday oo ay sheegtay in ay ayideen go-aamadii ka soo baxay guddidii shirweynaha kulmiye iyo liisaskii ay soo saareen ee golaha fulinta iyo golaha dhexe kuwaasoo ay guddida diiwaangelinta ururada siyaasaduna hore u ansixiyeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida somalilan saciid jaamac cali ayaa madashaasi ka akhriyey go-aamada ay ergadoodu gaadheen waxaanu yidhi dhinaca kalena madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaa iyaguna sheegay in ay soo dhoweynayaan go'aamada ay ku dhawaaqeen golaha guurtidu gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi cabdi ayaa sheegay inkasta oo ah la dhegaysan talooyinkii uu soo jeediyey siduu hadalka u dhigay oo aan isaga waxba meesha loo keenin haddana uu danta dalka iyo dadka u tanaasulay oo uu u qaatay go'aamada golaha guurtida somalilan waxayna tahay haddaad rag arrin yimato maaha si adoon sida ku xukumo inkastoo ay adag tahay sida wuxu jareen haddana waa la faray amada waa la faray si kasta ay u adkaa danta qaranka waa faray aniga xolay ma soo dharin sidii waa shaqaa
waxaa iyaguna madashaasi hadallo dhiirigelin iyo mahadnaq ah ka jeediyey gudoomiyaha golaha guurtida somalilan salebaan maxamuud aadan iyo odayga ugu da-da weyn somalilan xaaji cabdikariin xaaji cabdiwaraabe iyagoo u hoga tusaaleeyey muhiimadda ay leedahay in wixii khilaafaad ah lagu xaliyo si wadajir ah iyagoo u soo jeediyey labada garabba in ay sidii ay horeba u wada shaqaynayeen u wada shaqeeyaan haatana ay gudsiga u xidhaan sidii ay xisbigooda si wada jira ugu wada adeegi lahaayeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer faysal cali waraabe ayaa maanta si kulul uga hadlay heerka qabyaalada ee somalilan waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay in wixii aynu kasoo dagaalanay ee qabyaalada iyo qaraabakiilka ahaa ay maanta halbeeg inoo noqdaan aynu wax ku jaangoyno waxaanu si dadan ugu eedeeyey maamulka haatan jira uu hogaaminayo madaxweyne siilaanyo inuu qayb ka yahay soo noolinta qabyaaladda warbixin aanu arrintaas idinka diyaarinay ku soo dhowaada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa ka hadlay heerka qabyaaladu ay ka marayso somalilan gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay in maanta inagoo xisbiye leh haddana wax walba qabyaalad lagu jaangooyo waxa uu si dadan u duray wasiirada iyo mas-uuliyiinta qaranka oo uu sheegay in ay qayb ka yihiin hirgelinta iyo koruqaadka qabyaaladda isagoo tusaale u soo qaatay oo sheegay shaqo qorista iyo howlfududayntaba ay ku sameeyaan hab qabiili ah kaasoo ka baxsan nidaamka aynu qaadanay ee xisbiyada badan gudoomiye faysal waxa uu maanta ka hadlayey shir ay soo wada qaabaqaabiyeen xisbiyada somalilan iyo akaademiyada nabadda iyo horumarinta somalilan hadlayey muhiimadda nabadda iyo fahansiinta ummadda waxaanu yidhi gudoomiye faysal cali waraabe oo arrimahaasi ka hadlaya arrimahan uu taabtay nuxurka ah ee horeyso qabyaaladda saamiga ku leedahay afkaarta iyo siyaasadda waa arrin aada iyo aada u baahan in laga baanandego sidii loo yareyn lahaana laga gasho arrintaas waxay noqotaa arrin ladda weyn oo ka dhexaysa qabiilkii ay ahaa habkaynu ku nooleen iyo modern systemkaynu qaadnay siyaasadda cusub ee asxaabta ah fashilka mar anagu uu ka adkaaday oonu beerka ka fuulnay qabyaaladda laakiin hadda waxaan moodaya iyadoo beerka naga fuushay wayna legdidaad moodaa mana yaraanayso qabyaaladu islaamay ku leedahay ilaa ay madaxda sare ay iyadu arrintan ka baxdo waxaa nasiib daro ah inaynu magaranaysa ay madaxda sare executive exemption aada moodo inuu isaga naaxinayo oo imbaawar garaynayo qabaa'ilka marka ilaa executive uu ka baxo qabiilka qabyaalo ka dhammaan mayso waan ognaha asxaabteena waxay ku dhisan yihiin badanaa tribal alliance qabaa'il jamcay ka saaray oo foodka meel la maraya taas waxay keenaysaa markaa inay asxaabtu ay ka baxdo inay ku tartanto ideology iyo issues waxaasaan qaban doonaa iyo barnaamij ee noqoto isbahaysi qabaa'il ee noqoto marka u nimaadno daadejinta xus ee magaaladan saaye maamulka waxaa nasiib dara waxa weeye innaga waxay nagu dambaysay dowladdii magaalanka jirtay dadkeede keliya talishi ahaa ee wax kastaba sidii caaradii isu soo xiri jirtay naska ee khad kasta jiibi jirtay waxaa markaa madaxweyne kastoo la doortaa wuxuu u beheefgaraynayaa sidii magaalan saaye dowladdii aan la dooranay gacanta qarsatay waxa weeye waxaynu samaysanay dowlado waxaynu samaysay dowlado hoose dowladaha hoose local council baynu samaysanay waxaynu yidhi ha loo ordo ha loo tarsanto asxaab ha u tarsanto marka lagu leeya waa la daadejinaya waxa weeye in degmo kastaba ay arrimaheeda ka tashata degmo kastaba xusbigii ku helay ee meeyar helay in barnaamijkiisii siyaasadeed degmada wararka ka imanaya magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in maanta deegaanka eelwareegow ee hoostaga marka uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya oo qaab beeleed u abaabulan dagaalka maanta ka dhacay deegaanka eelwareegow ee gobolka shabeellada hoose ayaa ahaa mid aada u culus oo socday saacado badan kaas oo u dhexeeya ciidamo beereedyo hore ugu dagaalamaya deegaanadaas ka tirsan gobolka shabeellada hoose ilaa hadda lama ogaa khasaaraha ka dhashay dagaalka culus ee maanta ka dhacay deegaanka ceel wareegow ee hoostaga magaalada marka waxaana la soo sheegayaa in halkaasi ay weli ka jirto xiise dagaal dowladda soomaaliya ayaan ka hadlin dagaalka maanta mar kale ka dhacay gobolka shabeellada hoose iyo xiisada colaadeed ee u dhexaysa maleeshiyo beeleedyo u abaabulan qaab beeleed kuwa oo isku haysta gacan ku haynta deegaana ka tirsan shabeellada hoose ugu dambayntiina safiirka safaarada ugu awooda badan dalka kenya ee wadanka maraykanka ayaa ka warwarsa in la weeraro safaaradiisa isla markaana lala beegsado qaraxyo ismiidaamin ah sinaan muddo haatan laga joogo shan iyo toban sano iyo dheeraad ayay ahayd markii weerar ismiidaamin ah lagu qaaday safaaradan oo maraykanku ku leeyahay xarunta dalka kenya ee nairobi iminkana waxaa soo baxayay shakiyo ay diblomaasiyiinta safaarada maraykanku ka qabaan in lala beegsado weeraro argagixiso safiirka maraykanka u fadhiya safaarada magaalada nairobi robert codek ayaa sheegay inay jirto khatar kusoo foolle safaaradooda isla markaana ay kordhiyaan dhaqdhaqaaqa dhinaca ammaanka ee safaaradda waxaa kaloo uu uga digay dadka dhalash ahaan kasoo jeeda dalka maraykanka ee ku sugan kenya inay dhaqdhaqaaqooda xadidaan waxaana sidan ku sheegay kulan uu magaalada nairobi kula yeeshay ugu yaraan laba boqol oo ruux oo u dhashay dalka maraykanka oo ku sugan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya akhyaata qiimaha leeaha waddanagala xidhiidhay guud ahaan intaa waxaan kusoo ilxidhaynaa war wixii dal iyo dibadda aan idinka haynay habeenkan caawa oo mar kale idinka imanaya istuudiyaha shabakada ee magaalada hargeysa warkana waxaa idiin soo jeedinayay ana maxamed xasan daacada warkan warka xiga
xigashana warkayga xifaalada oone xigtadiyo dadkeena حولوا